waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
kulanti wacan maalin wanaagsan meelaad naga dhegaysanaysaanba halkani waa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s oo idinka imanaysa stuudiyaha iyaga magaalada malban maanta waa talaado ay taariikhdu tahay siddeed iyo labaatankii oktoobar laba kun iyo shan iyo labaatan magacayguna waa cabdinuur ismaaciil qodobada warka ugu dooroon maantana waxaa ka mid ah dowladda federaalk oo daah furtay websayte lagu magacaabi doono xarumaha xanaanada carruurta ee jebiya xeerka badbaadada carruurta shirkadaha warbaahinta bulshada oo aqbalay in ay hirgelin doonaan xeerarka dowladda ee carruurta ka xakamaynaya baraha bulshada iyo warar kale haddana warkii oo dhan baadhitaan ayaa ka socda waxa sababay qarax ka dhacay god macdanta laga qodo oo ku yaala tuulada cobar ee new south wales halkaa oo ay ku dhinteen laba qof hay-adda safe wek new south wales ayaa hogaaminaysa baadhitaanka halka booliiska new south walesna ay diyaarinayaan warbixin loo gudbin doono baadhaha dhimashada dowladda new south wales ayaa si rasmiya uga jawaabtay shirkii maandooriyaha ee sannadkii hore kaas oo lagu soo jeediyey in isticmaalka maandooriyaha loo arko arrin caafimaad bulsho laakiin aan loo qaadanin faldembiyeed wasiirka booliiska yasmin kaitley ayaa sheegtay in booliisku ay sii wadi doonaan joojinta keenista daroogada sharcidarrada ah laakiin taageero caafimaad oo ku habboon la siin doono dadka u baahda shirkadaha warbaahinta bulshada ayaa u sheegay guddi baarlamaan in ay u hoggaansami doonaan mamnuucidda warbaahinta bulshada ee carruurta ka yar lix iyo toban sano marka ay dhaqan gasho bisha sebtembar tobankeeda qiyaastii hal dhibic shan milyan oo akoonnada facebook instagram youtube tiktok iyo x ah ayaa lagu joojin doonaa muddo ka yar laba bilood kadib marka ay dhaqan gasho mamnuucidda baraha bulshada ee carruurta ka da'yar lix iyo toban xisbiga mucaaradka ee isbahaysiga ayaa ku taageeray dowladda in wax laga qabto xadgudubyada carruurta ee ka dhaca goobaha xanaanada carruurta dowladda federaalka ayaa daah furtay website cusub oo lagu magacaabi doono goobaha caruurta xanaanada carruurta aan dhahday ee jebiya sharciga badbaadada carruurta madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa mar kale carab dhibay suurtagalnimada ah inuu u tartamo kal saddexaad oo aqalka cada inkasta oo uu dastuurku xadido laba kal oo keliya kadib markii uu horey ugu kaftamay inuu mar saddexaad tartami doono ayuu mar kale taageerayaashiisa u taabtay suurtagalnimada inuu mar saddexaad isu sharaxo xilka madaxweynaha maydka qof kale oo israa'iili ah oo ka mida maxaabiistii ayaa laga soo celiyey gaasa militariga israa'iil ayaa sheegay in kooxda xamaas ay maydka u gudbisay ururka laanqeyrta cas warkii maantuna intaasu ku dhan yahay fadlan mar kasta iyo maalin kasta wararkii ugu dambeeyey iyo macluumaad kaleba kala soco bodkastka iyo facebookka laanta af soomaaliga ee s b s oo cinwaankoodu yahay s b s somaali
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad bodkastigaaga ka hesho